bay dhabo meel goofguduud la yidhaahday iyo meel badan ay ka baxeen oo ay degnaayeen degmada dayeeblon waa ka baxeen rab dhuuran waa ka baxeen ad meelo badan ay ka baxeen shacabkii iyo waxayna hadda qaxay galeen ayadoo haddana jirta macnaa roob la-aan iyo dhibaato abaar jirta marka waxaan leenahay in oo maaragtay dadkaas raxaayo si wax looga qaban lahaa dowladda federaalka iyo koonfur galbeed waxaan leenahay dadkaasi si looga horteyn lahaa wax looga qaban lahaa haddii kale waxaan umaleynaha in oon iyo haraa dili doon magarag
waan gartay marka waxaan leenahay adduweynaha beesha caalamka iyo kulli waxaan kocodsanaynaa inay maaragtay dadkaasi meel loo sameeyo meel ay degaan iyo meeloo harsadaan iyo biisi loogu dhaamin lahaa ayaan ka-adsanaynaa magarag
marka ugaasi waxaad ka mid tahay ugaasyada koonfur galbeed marka dadku halkee u barakacayaan mar hadiiba deegaanadooda ay ka tegayaan
wallahi meeshii ay macnaha naf bidaysa meeshii naf bidaysa u barakacayaan meeshan waxaa weeye dadka oo ay macnaha dawladda iyo wax la shaqaynayeen shabaabta kolleyba adiga ayay ka cararayaan kolleyba ninkii baadiyaha galaayo iyo ninkii maaragtay magaalada soo galaayo meeshii labada ka jirta uqaxayaan ma garata waan gartay marka dadkii oo dhan waa qaxeen dadkii oo dhan waa soo qaxeen marka waxaan leenahay dawladda koonfur galbeed iyo dawladda federaalka iyo waxa hay-adaha wax qabanayaan oo dhan in dadkaas loo gulmado oo maaragtay meeshoodii wax looga keeyo hataa baabuur lagu soo qaadaha in loo soo diro meesha dhan waxaa waaye abaara ka jirtaa meel kasta waa oono meel ay maaragtay wax ka cabayaan ma leh marka dadki wallahi maanta rafaad baa ku jiraa ma garata
waan gartay marka waxaan leenahay intii muslimiin ah waxaan leenahay oo soomaali ah in dadkaasoo barakacayo wax loo qabto dalkana waxaan leenahay dawladda etoobiya waxay ku ficnaan lahayd markii ay baxayaan inay dad u degto aniga waa bixeynaa nin kasta meesha gaari lahaa gaar haddaad joogi laheedeen etoobiyahiina waxaa waye hal habeena iska radnaysaa waana baxaysaa dadkiina inta meesha loo imaado wulaynaya marka aninka waxaan leenahay taasna maadaama ay maaragtay waxba meesha aan joogeyno dawladda etoobiya waxaan leenahay gabageerna soomaaliya iskaga baxda hadii saas yeeleysa ma garata waan gartay marka idinku haddii aad eegtaan arrintani oo aad falanqaysaan maxaad u malaysaan in etoobiya deegaanadii ay ku sugneed ay dib uga baxayso sababta
kolleyba sababta waxaa weeye etoobiya iyo naftigeeda maqallaasa ka dhex jira oromadii amaxaadkay ku kaceen oo dawlad degan maaha naftigeedii marka inkastoo ay macnaha naftigeedii hadda marshaaloo ay saartay wadankeedii marka waxaan umaleynaynaa in ciidaba arrinteeda qasan tahay markaasaas macnaha militarigeeda ula baxaysa ma garata
waan gartay dawladdu waxa ay ku bixisaa goobaha qabsashadooda oo kale in dad badan ay barakacaan colaadna ay ka dhalato mararka qaarna iska horimaad iyaga iyo xarakada al-shabaab uu dhex maro marka iyadoo waktigaas dheer dadku ay soo mareen hadda in ay dib ugu laabtaan haddana sidii hore oo deegaanadoodii ay ka barakacaan tan iyo haddana dawladdii oo mar walba ay uga baqayaan oo walwal ay ku noolaanayaan marka taasi dadka shacabka qalqal ayay gelinaysaa soo lama odhan karo aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad macnaha shacabka wallaahi aad ba ku dhibaataysan yahay markii ladao marka ay soo laabtaan wadankii waa la qabtay oo ay imaadaan ay wadankooda camirtaan haddana looga baxayo taas waxaa dhaantaa in gebigeeda dhan maaragtay wadanka dhan ay macnaha iska haystaan ayaga haddii kale si sax looga bixiy sidaan oo kale waxaa waaye waa dhibaato shacabkiina waa ku dhigtoodeen way ku baaba-een marka waxaan ilaahay baa wax naga qaban kara allah naga qabtaan leenahay dawladdana waxaan leenahay arrintan waa foolxumo maalin kasta meeshaas la qabtay waa laga baxay dawladda federaalkana waxaa u tahay ceeb dawladda koonfur galbeedna waxay u tahay ceeb marka waxaan leenahay dawladda federaalka iyo dawladda koonfur galbeedba meel meelihii laga baxay oo dhan inay ciidanka militariga iyo ciidamada koonfur galbeed inay geeyaan oo meeshii buuxiyaan ayaan leenahay ma garata